bsmi اllahi الرaxmn الraxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih wsaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan saahaynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn اlashcaf asijistaaniyi raximah اllahu tacaala baabu اlifaadati fi اlxaji ayaan joognay baabu bayaani xukmi اlifaadati ifaadada dawaafkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay fi lxaji xajka dhexdiisa la sameeyo halkan marka wuxuu uga hadlayaa dawaafulifaadaha dawaafku waa saddex qaybood dawaafu lifaada iyo dawaafu alquduum iyo dawaafu lwidaac dawaafuulquduumka waa qofku marka ugu horrayso maka soo galo ama mufrid ha ahaado ama mutamatic ha ahaado ama ha ahaado qaarin ha ahaado dawaafka uu samaynayo uu la imaanayo qofka mutamaticaana dawaafkiisa cumrada u ah labadan kalena dawaaf sunno oo kale u noqonayo dawaafka isaga waxaa weeyaan ayaa dawaafulquduumka uu yahay dawaafulifaadaha ama dawaafu ziyaara ama dawaafu rukni saddexdaa magacba waa leeyahay kan maalinta tobnaad bilowdow arkaanta xajkuu ka mid yahay maalintaas tobnaaduu bilowdaa dhammaad ma leh wakhti uu dhammaado ma laha oo qofka haddii uu dawaafkaas uunan samaynin xajkiisii waa naaqis un dhiigna laguma kabi karo beledkiisii hadduu u laabto isagoon samaynin dawaafulifaada waa soo laabanaya dawaaf bis buu samaynaya dawaafulifaadihii iyo sacyi bis waayo markaa xajkiisii markaa taan buu noqonayaa isaga wakhti ou dhammaada ma jirto wakhti uu bilowduu leeyahay wakhti dhammaada ma leh waa dawaafulifaadaha waana rukni oo beddel ma leh damulbeddel ma leh isaga kaasuu marka ka hadlayaa maalintaa tobnaad acmaasha la sameeyo ayuu ka mid yahay ayb qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu xambal qال أخبرنا cبد الرزاq هو بن hmاm qال أخبرنا cbayd اللhi عن نافع عن iبن cمر أن النبيa صلى الله عليه لي وsلم نبga أfaada yوم النحri maalintii ywمالنaxri maalintii tobnaad nebiga dwaaf buu sameeyey dwaafulifaada ثuma صلى ظهرa ظuهurkii buu tukaday bminan ayuu ku tukaday yacnii raajican isagoo soo noqonaya markuu ka soo laabtay dwaafulifaadihii mino ayuu duhurkii ku tukaday xadiidka muslim ayaa warinaya xadiid kalea isagana jiro tilmaamaya inuu duhurka ku tukaday maka inuu duhurka ku tukada tilmaamayo marka xadiidka iyo xadiidkan culammada qaar waa jamciyaanoo waxay ku jamciyaan inuu maka ku tukaday salaadiisii faradka ahayd duhurkii haddana inuu ku celiyey mar labaad oo dadkii mino joogay oo salaadda duhur tujiyey oo isagu markaa ay sunno u ahayd sunay u ahayd isaga markaa dambe waa sida marka salaad uu laba jeer tukadayoo midna farad u ahayd midna sunno u ahayd mucaadi ibnu jabal qisadiisii oo kale markuu qoomkiisa tujin jiray nebigana uu la tukan jiray taa unbay markaa tan la mid tahay bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdaan maya ee xadiidkan baa asax ah oo kaas kale ka asaxsano nebigu markii uu dhagaxii uu tuurtay markay qoraxda soo baxday kadib buu dhagaxiisii tuuray dabadeed haddana naxri buu sameeyey boqol halaad oo geela ayuu ku dhowaad markaa uu gowracay lixdan iyo saddex buu isaga gacantiisa ku qalay inta kalena cali baa gowracay waa loo kariyey xubnii xubin xubin ayaa loo hal kasta xubin ayaa laga soo qaaday marka ayaa waxaa la keenay dheri loogu riday waa loo kariyey wuu cunay xalqi buu sameeyo timihii buu xiirtay maka ayuu soo aaday dawaafulifaado ayuu sameeyey waa dhici kartaa marka in yacnii duhurku inuu maka ugu ugu galay waa suurtagal shaqadaa tirada badan marka la fiiriyo haddana inuu mino ku soo laabadkeeda dambe waxaa dhici karta wakhti duhurba inaanay inuunan ku soo laaban karinba qofka ay adag tahayba haddana laakiin haddii xadiidka uu soo arooray sidan iyo sidanba dariiqaa jamaca uu wax ka fiican ma laho in la yidhaahdo maka ayuu ku tukaday faradkii awalulwaqti uma haddana aaniyan wuxuu ku tukaday mina maadaama isagu uu dadka imaam u ahaa labada kolba waa kale dadkii buu tujiyey ayb qaala xadaanaa axmed bnu xambal wayaxya bnu maciin almacnaa waaxidu qaala ahbarana bnu abi cadiy can muxamed bni isxaaq qaala ahbarana abu cubaydata bnu cabdillaahi bni zamca can abiihi wa can ummihi zaynaba binti abi salama can ummi salama yuxadiaanihi ayb jamiican dhammaantood waxay u sheegayaan daaka canhaa yuxadiaanihi jamiican daaka kaagaas bay sheegayeen canhaa xaggeeday ka sheegayeen can abiihi wa can ummihi zaynaba yacnii cabdullaahi bnu zamca iyo zaynaba bintu abi salama labadooduba dhammaantood umu salamay xadiidka ka warinayeen qaalad umu salama waxay tidhi kaanat leylatii allatii yasiiru ilaya fiiha rasuulu llahi sal ll salam kaanad leylatii habeenkayga ayay ahayd allatii yasiiru ilaya uu ii ahaanayay nebiga fiiha leylada dhexdeeda rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam uu ii ahaanayey masaa'a yowmi naxri maalinta yacnii yowmu naxriga galabteeda fa saara ilaya xaggayga ayuu ahaaday fa dakhala calaya waxaa ii soo galay wahbu bnu zamca ayaa ii soo galay wamacahu rajulun min aali abi umaya ay la jiraan mutaqamisiina hore waxaan u soo marnay xadiid kaloo isagu tilmaamayaa jiro umu salama habeenkii ay musdelifo ka soo dheelmadeen habeenkii nebiga aniga uu tawkadeeda ay ahayd bay ahayd xadiidkii dhahaya imaam axmed uu nakaarada ku xukumay halkanna hadda waxay leedahay habeenkii ku xigay iyay ishaaraysamarka kaas kale nakaaradu inay ku jirto waxyaabaha caddaynayuu ka mid yahay oo masaa'u yowmi naxri waa habeenkee waa habeenka koob iyo tobnaad marka waxaa ii soo galay tiri wahbu bnu zamca wamacahu rajulun isagoo nin uu la jiro min aali abi umaya ah mutaqamisiina iyagoo qamiisyo xihan shaatiyaal ama qamiisyo iyagoo xihan mutaqamisayni mutaqamisiin mutaqamisayni ayb iyagoo markaa qamiisyo xihan labadooda faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga waxa uu yidhi liwahbin wahab binu zamco wuxuu ku yidhi hal afadta abaa cabdillaahi kunyadiisay ahayd abuu cabdillaahi yow dawaaful ifaado ma soo samaysa maalintaadan qaala laa buu yidhi maya waana galab warxdhacd wallaahi baan ku dhaartay yaa rasuula allah qaala sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxauu yidhi inzac siib canka alqamiisa qamiiska siib qaala fanasacahu min ra'sii madaxiisuu ka bixiyu ka siibay wanasaca saaxibuhu kii la jiray saaxibkiisana qamiisahu buu siibay min ra'sii buu ka furay ka siibay uma qaala waxauu yidhi walima yaa rasuula allah oo maxaa dhacay rasuulka ilaahay markii hore amarkii bay hore ka qaateen kadibay cillada weyddiiyeen yacnii inay diyaar u yihiinay tusaysaa oo muran iyo madaxtaag ownanba ku jirin qaala waxauu yidhi inna haadaakani yowmun maalin weeyaan rukhisa lakum la idiin ruqseeyey oo yacnii taxallululwal la idinkugu ruqseeyey idaa antum rabaytum اljamrata haddaad jamrada tuurataan an taxiluu inaad xalaal noqotaan baa la idiin ruqseeyey yacnii min kulli maa xurimtum minhu wax walboo la idinka xarimay inaad ka xalaal noqotaan ila nisaa haween maahani xajku laba taxalluluu leeyahay taxallulka koowaad waa qofku markuu maalinta tobnaad dhagaxa tuurto tinta xiirto ama uu dhagaxa tuuro gowraca sameeyo bis waayo markaa ixraamkii uu ku jiray wou ka baxaa wax allaale wixii xaaraan ka ahaa xalaalay u yihiin oo ixraamka xaaraan uga ahay ilaa naag haweenka marka laga reeba bis weli haweentii baa weli iyadu xaaraan ka ah laakiin inta kale waa loo ruqseeyey dawaaful ifaadaha hadduu ku darana macal haween waa u xalaal noqonaya markaas soo ma garanin marka intaan dawaaful ifaadaha la gaarin taxallulul awalaa la yidhaahdaa marka ninku taxallulul awalkaas taxallulka hore naag mooyaane inta kale waa ugu xalaal haddii uu marka naag u tago oo jimaac uu sameeyo isagoon dawaaf samaynin ifaada xajkiisu ma buraayo oo la mid maahan qabla taxallul hadduu jimaac samayn lahaa buri lahaa xajka laakiin bacda taxallul awal waa buraya xajkii ma buraayo laakiin waxaa laga rabaa dam ayaa lagu yeelanayaa ayb sanadanbo hadda dheeraadana inuu soo xajiyo ma looga baahanayo ayb marka maalintaa waxaa la idiin ruqseeyey haddaad dhagaxa tuurataan wax walboo la idinka xarimay ila nisaa mooyaane fa idaa amsaytum haddaad galabaysataan laakiin qoraxdu idiin dhacdo qabla an taduufuu intaydnan dawaafin haadalbeyta kacbadan sirtum waxaad noqonaysaan xuruman muxrimiin ka hay'atikum sidiinnii hore qabla an tarmu ljamrata intaydnan jamrada tuuranin xataa taduufuu bihi intaad kacbada ka dawaaftaan yacnii xadiidkan wuxuu leeyahay haddaad waa la idin ruqseeyey dharka iska beddesha waxaad rabtaan yeela haween ka dheeraada koow laakiinse haddii aad aad dawaafkii samayn weysaan oo galabkii yowmu naxriga ay qorraxda idiin dhacdo welina aydnan dawaaful ifaado samaynin waxaad noqonaysaan intaydnan jamrada tuuranin ka hor sidaad ahaydeen oo waa macay inaad dharkii dib ugu laabataan oo yacnii ixraam taama inaad markaas gelaysaan ayb oo ruqsadii waa ka baxaysaan sirtum muxrimiina oo dad muxrimiina baad noqonaysaan ayb xadiidkan sanad ahaan waa saxiix matni ahaantiisu laakiin waa xadiid aad u war badan oo aadna u ishkaal badan xaqiiqadu saas u ah walidaalika a'immada xadiidka dhammaantood ama yacnii julluhum waxay leeyihiin ibnu kaiir iyo ibnu rajab iyo waxay leeyihiin cid dad ahlucilmiga ka mida ama salafkii ka mida oo ku camal fasha ma jirto yacnii salafku waxay ku ijmaaceen xadiidkan inaynan ku camal falin saasay soo rarayaan ibnu kaiirka bidaaya wanihaaya ku soo rarayaa nawowi laftirkiisa majmuuca waa ku tilmaamayaa sidoo kale ibnu rajab sharx celali tirmidiga axaadiidtan wuxuu ka mid yahay wuxuu leeyahay axaadiidta aan lagu camal falin waayb marka waxay leeyihin marka ijmaaca salafka marka ijmaacu salaf calaa tarki hada alxadiid ayaa wuxuu tusayaa xadiidkan inuu mansuukh yahay marka la nasakhay ilaa usuulka marka la joogo ijmaaca mana la nasakho waxna ma nasakha isaga laakiin yadullu cala naskhi naskhi buu tusaa ijmaacu ma dhici karta marka saxaabadii iyo yacnii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin inay ku ijmaacaan xadiidkan inaan lagu camal falin oo dhinac laga maro kulligood ay dhinac ka maraan suurtagal ma aha ijmaacoodaas marka oo tarkiga ah ayaa wuxuu tusayaa inuu jira nas xadiidkan nasakhay bacdi ahlilcilmina waaba daciifiyaanba xadiidkan qaar marka waxaa jira mucaasiriinoo baxdi dheer ka qoray iyaga oo yacnii iyagu markaa dhahaya xadiidku maba ansixinba laakiin xadiidku waa saxiix amaa dalaaladiisa iyo diraayadiisu ahlucilmigu inaan lagu camal falinay sheegeen oo ijmaacaas camalfalkiisa laga tegeyna ou tusayo nas markaa ka nasakhay ayb waana sida ay culummadu u badan yihiin qadiiman wa xadiianba bacdi ahlilcilmi oo iyagu waxaa jiraan dhahayo waa lagu camal falay oo curwaa ku camal falay sheekh ilalbaanina sidaasuu dhahaa laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdaan curwo kama ansixin inuu xadiidkan ku camal falay curwa kama aanay ansixin isaga marka wuxuu leeyahy sheekh ilalbaani xadiidka in lagu camal falo shardiba maba ahanba dalaaladiisu in lagu camal falo oo la ogaado ciddii ku camal fashay shardi maahan buu leeyahay walidaalika sidiisuu baaqi u yahay wuxuuna ku tegey isaga qofku hadduu sidaa noqdo isagoon dawaaful ifaado samaynin qorraxda u dhacdo waa inuu dharkii dib ugu laabto muxrim ou dib yacnii dib uu ka noqdo qof muxrim ah laakiin muxaqiqiinta ahlucilmiga xadiidka iyo fiqigaba waxay tilmaameen iyagu sidaas aan sheegayno qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa moxamed bnu bashaar ayb xadiid hore waxaa jiray aan casharkii hore xadiidkii nebiga timihiisa qaybsiga la qaybsaday ka warramayay shaadibi waxaan tilmaannay inuu yidhi nebiga inay gaar ku ahayd bal qabla shaadibi ibnu cabdilbar baaba sheegay ibnu cabdilbar baa wuxuu xikaayooday shibhi ijmaac tamhiidka nacam ijmaac wuxuu yahay inay nebiga gaar ku tahay arrinta wuxuu leeyahay tima qaybinta barakaysi nebiga la barakaysanaayo darteed nebigay khaas ku ahayd buu leeyahay marka ibnu cabdilbar isaga ka horreeyey dabcan marka shaadibi nas ka horreeya haddii la helaayo waa fiicantahay ayb marka taasaa meesha lagu soo korortay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala akhbaranaa cabduraxmaan wahuwa bnu mahdi qaala akhbaranaa sufyaan can abi zubayr can abi الزubayr can caaئiشhaةa وبni cabaas أna الnabiya salى الlahu عalيه ali wslam nebigu أhara طawaafa yowmi الnaxri yowmu naxri طawaafkeedii waa dibdhigay ila leyli habeenkiiba u dibdhigay maalintii yowmu naxriga dawaafkiisii waa dibdhigay oo habeenkiiba u dibdhigay xadiidkan marka isaga waxay leeyihiin ahlucilmigu waa daciif oo abuzubayr can caaisha oo bni cabaas caaisha kamama maqal horta oo bukhaari baa wuxuu leeyahay samaacu abizubayr can caaisha fiihi nadarun laakiin ibnu cabaas wuu ka maqlay laakiin abuzubayr waa mudallis halkanna waa cancaneeyey sidaa darteed marka xadiidku saasuu daciif ku yahay haddii marka la yidhaahdo xadiidka macnaha uu tilmaamayana de nebigu waxaa laog yahay in duhurkiiba uu mino ku tukaday aan soo sheegnay sidee marka uu habeennimo u dawaafay waayahay tou maka ka soo laabto allaahuma in la yidhaahdo ana الnabiya akhara bimacnaa amara ta'khiira dawaafi yowmi الnaxri ila اleyl nebigu sidaasuu amray in laga wado saa waa dhici kartaa qال xdثna سuلayman بن dاwوud qal هو أبuالربيع الmهrي qال أنbأna بن وهب qال xadaثnي بن jurayج عan cطاء بن أbي رباح عan iبن cabاasi أن النبy slى الlه عليه لي وsلم nbiga lam yarmul nebigu ma ruclaynin fi الsبc اladي أfaada fiihi toddobadii ou dawaaفulifaadaha ku dawaafayey todobadii yani dawaafulifaadihii toddobadii wareega uu samaynayey midna ma uusan ruclaynin waxaa laga qaadanaya marka ruclayntu dawaafulquduumka iskaleh ifaadaha maadaama aanu ruclaynin waxay deliil u tahay dawaaful ifaaduhu sunno ruclayn inuusan ku ahayn baabulwidaaci ay haadaa kani baabu bayaani axkaami lwidaaci sagootinta axkaamteeda caddaynteediibu u baab yahay dawaafulwidaaci buu halkan uga hadlaya marka dawaafulwidaacu waa waajib min waajibaati alxaji sida loo badan yahay waajibaadka xajkuu ka mid yahay qofka marka haddaanu la imaanin dadku marka xujaajta markay xajka soo dhammeeyaan maka ayay ku soo laabtaan intaynan maka safar uga bixin waa inay dawaafulwidaac sameeyaan marka qofka intaanu maka safar uga bixin waa inuu dawaafulwidaac sameeyo ama safarku ha noqdo mid markaa yacnii uu inta meel aado ou maka ku soo noqonaya ha noqdo ama mid uu waddankiisiiba ku aadaya ha noqdo ma bannaana inuu ka safro mako isagoon dawaafulidaac la imaanin haddii marka uu la yimaado masaafo dheer uu gaaro yacnii masaafatulqasri oo kale uu tago dam ayaa laga rabaa waana iska tegi karaa xajkiisiina waa taam dam ayaa laga rabaa maxaa yaele nusub ayuu ka tegey waxaa ku waajibaya marka dhiig haddaanu dhiiggaas awoodayninna saddex maalmoodoo uu sooma ayaa yacnii toban maalmood soonkooda laga rabo toban ayb dadku marka waxay aad iskugu qaldaan meeshaan oo kale qofkii xajkuu soo dhammaysanayaa makuu ku soo laabanayaa wuxuu leeyahay meeshaan jiddo ayaan aadayaa weli tigidka ima iima habaysna jiddaan rabaa inaan ka soo danaysto haddana makaan ku soo noqonaa waagi aan bixi rabo oo aan waddanka aadi rabo ayaan dawaafulwidaaci iska soo samaynaa ma bannaana sidaa marnaba in maka laga baxo adoo xaj soo dhammeeyey inaad maka ka baxdo ka safarta lama ogola maxaa yili nebiga wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun minkum mid idinka idinka mida younan soconin oo uunan maka ka bixin xataa yakuuna aakhiru cahdihi bilbeyt ilaa cahdiga ugu dambeeya kacbada ay noqonayso dawaaf inuu sameeyo maaha marka adiga ha soconin baa lagu yidhi socod gooniya lama sheegin marka ayi safar loogama bixi karo ayb hadduu intuu ka baxo daafihii soo gaaro maka oo kalu soo laabto dawaafkii uu sameeyo dhib ma leh dawaafulwidaacana waxaa la sameeyaa marka ugu markuu alaabtiisii xirxirto oo keliya bixid ay u dhiman tahay ayuu beytka aadaya dawaafuu soo samaynayaa intaas wixii ka dambeeyo waa inuu un safarkiisa wax la xidhiiro un inuu markaa u taagan yahay yaa la rabaa ayb haddaad galabtoo kale baxayso maaha inaad subax soo samayso waa markaad bixi rabto alaabtii xirxirato inaad soo samaysato alaabtaadii uun soo degsa bes haddaad marka intaa baabuur iyo aad sugaysid oo kale iyo ila adig isma maamuleyside weli uhbatu safar intaad ku jirta dhib ma leh laakiin waxaa la diidayaa intaad maanta iska soo samayso caawa iska seexato berriaan baxayaa dhahda haddana waa ku celinay mar labaad dawaafulwidaacu marka isaga waxyaabahaas uu leeyahay dad waxaad arkay marka dadka u fadwoonayo dhahayo dhib male jiddo iyo meeshaad rabtaan aada hadhow maka markaa ku soo laabataan ood bixi rabtaan haddana iska sameeya muxuu samaynaya waaba tegey maka waaba ka baxay qaala xadaanaa nasru bnu caliyin wahuwa aljahdamiyu qaala akhbaranaa sufyaan can sulaymaan alaxwal can daawuus can ibni cabbaasin qaal kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna inay gadoomayaan fii kulli wejhin dawaafulwidaacana reer maka lagama rabeen ninku hadduu awalba degaankiisiiba maka iska ahay dee isagu maba ka tegaaya mako ayb reer maka iyaga laguma laha dadka lagu leeyaha waa dadka aafaaqiyiinta ah kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yansarifuuna inay gadoomayaan fii kulli wejhin wej kastaa ayay u gadoomayeene u bixi jireen dhinac walba markuu xajka soo dhammaado mino ay u dambayso nin walbaa meeshuu raba u qaban jiray faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun qof yaanu soconnin xataa yakuuna aakhiru cahdihi xataa yakuuna intuu ka ahaado aakhiru cahdihi xaaladiisa tan ugu dambayso addawaafa bilbeyti beytkoo la dawaafo waa dawaafulwidaaci nahyigaani marka wuxuu tusayaa amar ha bixin baa lagu yidhi ilaa aad dawaafulwidaac ka samaysa amar baa ku jira marka amarkuna marka wujuubow keena marka dawaafulwidaacu waa inuu waajib yahay ayb xadiidkan bukhaariiyo muslim baa soo saareen baabu alxaa'idi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alxaa'idu haweenayda xaa'idka ay xaydka qabto takhruju baxayso bacda alifaadati ifaadada kadib baxayso haweentii dawaafulifaadaay samaysay markay dawaafulifaadadii samaysaa xayd ku dhacay sidee yeelaysaa dawaafulwidaaci miyey u haraysaa oy sugaysaa mase iyadu waa ka tegi kartaa xaa'idka waa laga rugseeyey iyada marba haddii xayd ku dhaco intay dawaafulifaado xajkeedii hadday dhammaysatay xayd uu ku dhacay dawaafulwidaac lagama rabo waa iska bixi kartaa laakiin haddaysan bixin oo ay meelaha iyadoo sii joogjoogto ay daahir noqoto waa inay la timaado dawaafulwidaac markaas bixiddase waa loo ogolyahay saxaabada qaar badan baa waxay dhihi jireen maya looma ogola waa joogaysa ibnu cumar iyo saxaabo badan walidaalika yaa waxaa dhacday markii dambe intoodii badnayd waa ka laabteen axaadiidta markay maqleen way ka laabteen markii dambe cumar unbaa ku haray qowlka dhahayo naagtu hadday xayd qabto hadday yacnii intay dawaaful ifaado samayso xayd u yimaado waa inay joogto ay sugto waaba ku canaanan jiray xataa cumar dadka baxaayoo kale iyo naagaha sidaas haddii uu arko laakiin xadiidku ruqsou siiyey marqaala xadaana alqacnabiyu can malikin can hishaam bni curwa can abiihi can caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka dakara safiyata binta xuyay ayuu sheegay faqiila waxaa la yidhi innahaa iyadu qad xaadat way xayshay safiyaha la iigu yeera ayuu yidhi riwaayadka qaarna wou doonay ayay leeyihiin faqaala markaasaa waxaa lagu yidhi innahaa qad xaadad way xayshay faqaala rasuululahi sal ll ly slam rasuulku wuxuu yidhi lacallahaa xaabisatunaa lacallahaa waxaa laga yaabaa dhici kartaba xaabisatunaa tunna xabisaysa inay tahay yani midna amayna celisaa wuxuu ka wadaa dawaafulifaado inay samaysay ma uunan ogeyn wuxuu islaamaanay dawaafulifaadihiiba weli samayninoo marka iyada darteed aan u joognaa intay ka daahir noqoto marka dawaafulifaadaha in loo joogayay deliil u tahay oo aan la dhehaynin naagtu yacnii iyadoo xayd qabta aynan dawaafi karin maxaa yeele haddii la dawaafi karo naagtu iyadoo xayd qabto hadday dawaafi karto xabsigaan maba imaadeenba nebigu uu ka cabsaday lidaalika waxaa laga qaadanaa xadiidku dawaafka in loo shardiyo dahaaro qowl waxaa jira bacdi ahlicilmi laga sheego oo dahaaro la'aan waa la dawaafi karaa laakiin qowl saxiixa ma aha maxaa yale axaadiidka faraha badan waxay tilmaamaysaa qowlkaas cagsigiisa lacallahaa xaabisatunaa inay tunna xabisaysa tahaa laga yaabaa faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow innahaa iyadu qad afaadad lifaadihii way samaysay baa leeyii faqaala nebigu markaa waxa uu yidhi falaa ay falaa taxbisunaa na xabisi mayso idan falaa idan hadday sidaa tahe na xabisi mayso na celin mayso marka dawaafulwidaaci xaydka inuu ka loogaga ruqseeyo haweenka xaydka qabo ayuu deliil u yahay lafdiga ruksana waaba soo aroortay ruksana wuxuu tusayaa oo ka soo horjeeda casiimo casiimana waa waajib markaa waa meelaha laga qaatay dawaaful wadaacu inuu waajib yahay qaala xadaanaa camru bnu cawn qaala anba'ana abu cawaana can yacla bni caطaaء can ilwaliidi bni cabdiraxmaan can ilxaaris bni cabdillaahi bni aws qaal ataytu cumara bna alkhadaab ayaan u imid fasa'altuhu waxaan weydiiyey can ilmar'ati haweenayda taduufu bilbeyti kacbada dawaafaysa yowma naxri maalinta tobnaad uma taxiidu xaydayso qaala waxau yidhi liyakun aakhiru cahdihaa bilbeyt liyakun ha ahaado aakhiru cahdihaa cahdigeeda kan ugu dambeeya bilbeyti ha ahaado wax ugu dambeeyay samayso ha ahaada yacnii inay kacbada dawaafto qaala waxa uu yidhi faqaala alxaariu raawigii baa wuxuu leeyahay faqaala alxaariu xaari waxa uu yidhi kadalika aftaaniya rasuululahi sal l slam anna nebigu sidaabuu ii iftooday oo ii jawaabay yani masale nebigu oo weydiiyey ahayd nacam marka nebiguna sidan buu ii jawaabay buu leeyahay oo naagtu haddee intay ifaado samayso xayd ku dhaco yaynan bixin ilaa ay dawaaf ka samayso dawaafulifaado xataa dawaafulwidaac ay ka samayso liyakun aakhiru cahdiha bilbeyt ha ahaado nebiguna saabuu ii jawaabay buu yidhi qaala faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi aribta can yadayka allow aad labadaada gacmood u dhacdi ayb aribta can yadayka labadaada gacmood xaggooda ha laga asiibo waay sa'altanii waxaad i weydiinaysaa can shay-in shay sa'alta canhu rasuulallahi sal ll ly slam shay aad nebiga su'aashaad aniga i su'aalaysaa yidhi likay maa ukhaalifa saan u khilaafo minaan khilaafaad rabtaa buu yidhi rasuulka calayh isalaatu wasalaam likay maa ukhaalifa saan u khilaafo miyaad ii su'aalaysaa yidhi gacmahaaga yacni balaa'a waxa asiibaan sidaasuu ku yidhi xadiidkan marka waa saxiix bacdu ahlilcilmi sida daxaawi oo kale xadiidkan wuxuu yidhi waa la nasakhay oo waxaa nasakhay xadiid caaisha almutaqadim yaa nasakhay oo xaafidka fatxulbaariga wuxuu leeyahay markuu xadiidkan abu daa'uud keenay wastadalla daxaawiyu bixadiidi caa'ishata kee waa xadiidii caaisha kii hore wa iyo umu sulaym xadiid kale umu sulaym calaa naskhi xadiidi alxaarif xadiidkan xaarif kan wada xadiidka caaisha wuxuu u deliishaday inuu nasakhay midkan alxaarif kan yacni la nasakhay fii xaqi alxaa'id haweenta xaydka qabta xaggeeda iyada in laga nasakhay yacni midkan waa mansuukh waxaa nasakhay kii hore saasuu u wataa ayb marka sidaasaa marka bacdi ahlilcilmi marka ay leeyihin calaa kullin kan baa kan horaa xoog badan xataa haddii aan la dhihin sidaa haddaan la dhihin xataa kan baa xoog kan horaa xoog badan culammada qaar khataabi iyo kalena way jamciyeenoo inay jamciyaan bay isku dayeen waxay yidhaahdeen xadiidkan wuxuu tilmaamayaa liyakun aakhiru cahdiha bilbeyt haddaan iyadu markaa rufaqa iyo dadka tegaa aynan jirin dad yacnii ka tegaaya iyo safar ay ku dhibaatoonaysa haddaynan jirin ha iska sugto liyakun aakhiru cahdiha bilbeyt kacbada ha iska dawaafto markaa kadib ha iska tagto xadiidka kalena wuxuu tilmaamayaa ruqso maadaama la tilmaamay hadday daruura jirto hadday daruura jirto waa goorma waa marka awaantii maalan dad badan baa la socdo dadkii la socday iyo maxaarimteedii baa ku dhibtoonaayo toddoba beri hadda ha la sugo haddii la yidhaahdo dadkii baan sugi karin danaa ka dhumaayo waxbaa ka dayacmaayo iyadii keligeed iyo yacnii maxramkeedii haddii laysku reebana iyagii laftirkoodii jamaacadii hadday ka tagto waa dhib ilaa xajku safaraa loo soo galaayo marka hadday dhibaatadaasoo kale jirto xadiidka caaisha ruqsada markaas kan caaishaa la qaadana jamcintaa jamcin marka aad u fiican waa iyadoo laftirkeeda uga hog laasiyama haddii loo geeyo ficil ibnu cumar uu samayn jiray ibnu cumar isagoo weyntiisu hadday xayd uu ku dhaco markay dawaafulifaadaha samaysa kadib toddoba beri ayuu la joogi jiray marka toddobadaa beri ay ka qubaysata kadib ayuu dawaafulwidaac intay soo samayso ayuu markaas soo wadi jiray marka haddaan dhibaato jirin waxaa weeyaan kan xadiid alxaarif haddii daruuro marka xaajo ay jirtana xadiid caaisha intaan naskhi iyo la aadin iyo tarjiix iyo midna baabu awaafi lwidaaci awaafu lwidaacibu axkaamtiisa caddaynteediibu u baab yahay n halkan inuu nebigu sameeyey unbuu kuu tilmaamaya kii hore wuxuu ahaa wujuubkii xukunkiisa kanna waa axkaam isaga ku saabsan qaala xadaanaa wahb bnu baqiya can khaalidin can aflax can ilqaasim can caaishaةa radi allahu canha qaalat axramtu min atanciimi tanciim ayaan ka ayaan ka xirtay xajkii bicumratin axramtu min atanciimi tanciim ayaan ka xarmaday bicumratin cumro fadakhaltu waan galay faqadaytu cumratii cumradeydii baan gutay wantadaranii rasuulu llahi sal l salam nebigana waa isugay bilabdax abdax buu igu sugay xataa faraqtu intaan ka dhammeeyey wa amara annaasa dadkii wuxuu amray biraxiili inay guuraan qaalad wa ataa rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu yimid albeyta kacbada fa daafa bihi waa dawaafay uma kharaja waa baxay markaasubaxnimo saqdhex ayuuyanii subax fajarka ka hor ayuu dhaqaaqay wuxuu tegey kacbadii fajarkii marka halkaa buu dawaaf ku sameeyey dawaafulwidaaci salaaddii subax buu ku tukaday dabadeedna madiino ayuu nebigii aaday calayhi salaatu wassalaam marka ficilkii nebiga inuu dawaaf ulwidaac isagu sameeyey qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa abu bakrin yacni alxanafiy qaala akhbaranaa aflax can ilqaasim can caa'ishata qaalat kharajtu macahu nebigaan la baxay tacniim can nebiy sal l slam nebigaan la baxay fii nafri alaakhir nafrigii dambe xajku laba bixid buu leeyahay annafru alwal oo maalinta labiy tobnaad laga soo taga mina annafru ahaani ama alaakhir oo maalinta saddexiy tobnaad taasaan nebiga la soo baxay fanasala almuxasaba muxasab ayuu degey muxasab marka waxaa la yidhaahdaa meesha marka waa meel marka maka hadda ka mida halkaa buu degey qaala marka meeshaa buu degey duhur casir maqrib cisho ayuu ku tukaday waa seexday habeenkii habeenkii afariyo tobnaad waay habeenka afariyo tobanka ah wou seexday salaadda subax markay dhowdahay buu ka kacay waa tegey marka kacbada xaggeedu aaday dawaafulwidaaci buu sameeyey waa tukaday dabadeedna waa baxay qaala abu daawuud walam yadkur ibnu bashaarin ma sheegin qisata bachihaa ila tanciim qisadii ugu diray tanciim fii hada alxadiidi xadiidkan kuma sheegin qaalat uma ji'tuhu bisaxarin ayaan u imid aroor faadana fii asxaabihi biraxiil asxaabtiisiibay ayuu guurid ogeysiiyey faاrtaxala waa guuray famara bilbeyti buu maray qabla salaati subxi fadaafa bihi wuu dawaafa xiina kharaja markuu baxayo uma insarafa mutawajihan ila almadiinati dabadeedna madiine ayuu uma insarafa waa gadoomay mutawajihan ila almadiinati isagoo wejiga madiine saaray xaggaa u jihaystay qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala akhbaranaa hishaam bnu yuusuf can ibni jurayj qaala akhbaranii cubaydullaahi bnu abi yaziid huwa mowla ali qaarid ibni shayba iqat kahiiru اlxadiid akhraja xadiidahu asxaabu اlkutubi sita minkan ana cabdaraxmaan bna aariq huwa cabduraxmaan bnu aariq ibn calqama alkinaaniy maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawuud wاnnasaa'iyu can ummihi hooyadii marka cabdiraxmaan bnu aariq can ummihi ibnu xajar mubhamaat الnisaa wuxuu ku sheegay lam acrif ismahaa ayuu yidhi lam acrif ismahaa wahiya saxaabiyatun waa saxaabiyad dhib male marka magaceeda haddii la aqoonsan yahay ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa jaaza makaanan idaa jaaza haddii uu dhaafo makaanan meel min daari yaclaa yacla daartiisa ah meesha makaan ah haddii uu dhaafo nasiyahu cubaydullaahi cubaydullaahi baa iloobaye istaqbala albeyta kacbada ayuu u soo jeedsanayey fadacaa waa ducaysanayay xadiidkan marka ninkaa maqbuulka ah baa ku jira maqbuulkaasuna mutaabacu u baahan yahay saas darteed xadiidka marka saasuu daciif ku yahay nam baabu taxsiibi baabu bayaani xukmi taxsiib muxasab in la dego degisteeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baabyahay ataxsiib ay alnuzuul fi taxsiib muxasabka in la dego halkaa in la dego xugunkeeda taxsiibku marka waa waa yani degitaanka muxasab meesha muxasab la ibnulmundir wuxuu soo guuriyey ikhtilaaf sunno miyaa mase ma aha meeshaa in la degaa ma mustaxab baa mise waa iska mubaaxo wax hadda camal ku xiran ma aha isagoo marka maca alitifaaqi calaa annahu laysa min almanaasik wuxuuse sheegay culimmadu inay isku waafaqeen muxasabku inuunan degitaankiisu inuunan ka mid ahayn waajibaadka xajka laakiin sunno miyaa mase ma ahan bay isku khilaafeen bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen waa sunno qolooyinkaa marka waa sunno dhahaya waxaa ka mida abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo waa degi jireen meeshaas khulafaa raashidiin alkhulafaa raashiduun iyagu way degi jireen sida muslim uu warinayo waxay cuskanayaan qolooyinku waa sunno dhahayo saxaabadana dabcan khulafadaa iyo rag kalaa degi jiray waxay cuskanayaan qolooyinka iyagu xadiidka wuxuu leeyahay xadiidka soo socda oo uu keeni doono meeshaa muxasab waxay ahayd meeshii bani kinaana reer bani kinaana iyo quraysh reer bani haashim marka laga reebo intooda kalea heshiis ku wada galay in la gooyo reer bani haashim oo nebiga dartiis lagu gooyo oon loo guurinin oon laga guursanin wax laga gadin wax laga gadanin meeshii ay cunaqabataynta ku saareenoo ay ku heshiiyeen marka xadiidku sidaabuu dhahayaa macnaha marka haddii la qabto nebigiina waa degay calayhi salaatu wasalaam wuxuu u degay marka hadyiga rasuulka wuxuu ahaa meelaha shicaarka gaalnimada laga muujiyo nebigu wuxuu ka muuji jiray shicaarka islaamka sidii markii daa'if nebigu uu furtay meeshii laata lagu caabudi jiray markii laata la burburiyey kadib wuxuu amray inay masaajidkooda ka dhigtaan meeshaas meel allaale meeshii shicaar gaale lagu hay jiray waa bedeli jiray shicaarka islaamku ka muuji jiray marka arrintaa iyadaa waa sunna marka mas'alada marka haddii sidaa loo dhiga marka qolooyinkan iyagu marka waa sunno dhahayo xaggaasay deliishanayaan waa shicaaray leeyihin marka meeshii islaamka loogu heshiiyey inay muslimiintiioo tiro badan degaan iyagoo casiisiin ah waa shicaar la muujinayo waana sunna ayb caaisho iyo ibnu cabbaas iyana waxay leeyihiin sunno ma ahanoo meesha nebigu wuxuu u degay liajli dadka isu imaatinkooda iyo bixitaankiisa iyo ayay u habboonayd marka wuxuu uun u degay faker oo safar ku saabsan maahane wax oo cibaado iyo taqarub ku saabsan uma deginay dhahaya mar haddii qowlkaa la qabto sunno ma ahan waayo waa iska mubaax un haddii la dego qaala alimaam abu daawuud marka ibnulqayim isaga juska labaad zaadulmacaadka waa sheegayaa macnahaas waxaan khilaafkan oo dhan isagu ka hadlaya qaala xadaثna axmed ibnu xambal qaala akhbaranaa yaxya bnu saciid huwa alqaطaan can hishaam can abihi can caaishaةa qaalat inamaa nazla rasuulu اllahi salى اllahu عalيh ali wasalama nebigu wuxuu degay almuxasaba muxasab liyakuuna si uu u ahaado asmaxa mid ku habboon oo mid fudud mid fudayd badan likhuruujihi bixistiisa u fudayd badan walaysa bisunnatin sunnasa ma aha faman sha'a qofkii doona nasalahu waa degaya waman sha'a qofkii doonana lam yansilhu ma degaayo waa caaisho iyada sida ay arkaysa ibnu cabaasna sidan oo kale u dhihi jiray qaala xadaana axmed bnu xambal wa cuثmaan bnu abi shayba almacnaa xaa waxadaana musadadun qaaluu axmed iyo cuثmaan iyo musaded waxay yidhaahdeen akhbaranaa sufyaanu qaala akhbaranaa saalix bnu kaysaan can sulaymaana bni yasaarin qaal qaala abuu raafic abuu raafic waxa uu yidhi lam ya'murnii rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam nebiga ima farin an unzilahu inaan dejiyo oon teendhada uga sameeyo halkaas walaakin darabtu qubbatahu teendhadiisii ayaan yeelay halkaa aan dhigay fanasalahu waa iska degay marka abuu raafic mowlaa rasuulilahi buu ahaa waana u khidmaynaya nebiga marka nebigu ima dhihin buu leeyahy meel heblaayo iiga mud teendhada ima dhihin laakiin anaa sidaan u soo waday meeshaas waa ila qurxoonaatay waa u muday marka arrintanna waxay tusay inaanay sunno ahayn marka oo meel uun markaa degaan uun ku timid ay iska tahay qaala musadadun wa kaana calaa haqali الnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam wa kaana abuu raafic wuxuu ahaa calaa haqali الnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam alaabtii rasuulka iyo waxyaabihii rasuulka alaabtiisii buu u waday wa kaana calaa taqali الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam wa qaala cuثmaan yacni fi labdax abdax ayuu uga muday teendhadii qaala xadaثana axmed bnu xambal qaala akhbarana cabdالrazaaq qaala anba'na macmaru can الzuhriyi can cali bni xuseyn can camr bni cuثmaan can usaamata bni zaydi huwa allayfiyu qaala qultu ya rasuula اllah ayna tanzilu qadan berrita xaggeed degaysaa fii xajatihi xajkiisii dhexdeeda ayaa wuxuu ku yidhi berri xaggeed degaysaa markaan baxnoon xajkii waa dhammaaday xaggee baad degaysaa buu yidhi qaala waxa uu yidhi hal taraka lanaa caqiilun mansilan hal taraka lanaa ay lam yatrukuha noogama uusan tegin lanaa annaga caqiilun caqiil mansilan meelaan degna noogama tegin caqiil meelaan degna nooma dhaafin yacnii maalkii reer bani haashim yacnii maalkii cabdulmuطalib wuxuu ku wareegey yacnii badankiis wixii abu aalib abu aalib baa guryihii rasuulka iyo aabihii uu ka qaat ka helay iyo guryahoodii iyo waxoodii abu aalib baa haayey abu aalib markii uu dhintayna gaalnimuu ku dhintay abu aalib saddexdiisii wiil cali iyo jacfar iyo caqiil iyo aalib afar bay ahayn aalib isagu waa hor dhintayba jacfar iyo calina muslimiinay ahaayeeno iyagu way islaameeno ma dhexli karin abu aalib caqiil baa shirkiga iyo gaalnimada baaqi ku ahaa isagaa dhexlay guryihii dhammaan marka caqiil baa qaatay caqiilna guryihii waa gadgatay wuxuu ku samaysan karo ku samaystay waa gadgatay dibbou ka islaamay dabcan caqiil soo islaamnimuu ku dhintay markii dambe marka nebigu marka wuxuu leeyahay oo caqiil miyaa wax noo reebay waxba nooma waxba noogama uunan tegin wixii dhammaan isagaa qaatay isagii baana ku tasarufay ayb marka meel ma leh xadiidkan marka waa xadiidka imaamu shaafici uu u deliishado guryaha maka in la yeelan karo la iibin karo la iibsan karo xadiidkan u deliishaday maxaa yeelay in la dhaxlayou sheegay nebiguna haddii ay wax ka baaqi ahaan lahaayeen waa guryihiisii unbay ahaa lahaayeen soo ma garanin marka waxaasoo dhan marka waxay tusaysaa marka in guryaha makaad la kala dhaxli karo la gadan karo laysu hibayn karo oo aayadda ina aladiina kafaruu wayasuduuna can sabiili اllahi wاlmasjid اlxaraami aladii jacalnaahu linnaasi sawa'an ilcaakifu fiihi wاlbaad waa inta xajka un la joogjooga iyo meelaha mashaacirtaa loo jeedaa amaa yacnii xaramka oo dhan waa laysla wada leeyahay oo ninkii gurigiisii waa loogu soo geli karaayo nin kalaa laleh oo muslimiinta dhanaa gurigiisii laleh iyado sax maa lalama laha gurigiisa gurigiisa isaga iska leh laakiin culammada qaar waxay dhihi jireen dadka reer maka dadka maadaama ay magaalada ummaddii muslimiintao dhan ay imaanayso ayaamaha xajka inay dadka u fududeeyaan baa fiican laakiin calaa kullin guryuhu guryaha maka in la kala dhaxli karo la yeelan karo xadiidku daliil u yahay waa masale marka isxaaq iyo imaamu shaaficina ay ku doodeen waayo ayb oo xadiidkan uu imaamu shaafici marka keenay ayb qaala hal taraka lanaa ay maa taraka lanaa noogama uusan tegin lam yatruk lanaa noogama tegin caqiilun caqiil mansilan guri uma qaala waxa uu yidhi caqiil isagaa milkigiisa loogu sugay somaarad uma qaala waxa uu yidhi naxnu naaziluuna naxnu inagu naaziluuna kuwa degayaanu nahay bikhayfi bani kinaana bani kinaana waadigoodii baan degaynaa xayu meel qaasamad ay isku dhaarsadeen xayu meel qaasamad ay kula dhaartantay bani kinaana xayu qaasamad qurayshun quraysh meesha ay isku dhaarsadeen cala alkufri ay iskugu dhaarsadeen gaalnimada yacnii wuxuu u jeedaa almuxasab meeshaa wuxuu ka wadaa almuxasabka meeshaa muxasabkay waxay iskugu dhaarsadeen gaalnimada oo in nebiga lagu gooy isagaa fasiraya wadaalika kaasuna waxa uu ahaa anna bani kinaana xaalafad qurayshan bay la bahwadaagsatay waxay kula bahwadaagtay calaa bani haashim reer bani haashim cadaawadooda allaa yunaakixuuhum inaynan u guurinin walaa yu'wuuhum inaynan dumin walaa yubaayicuuhum inaynan waxba ka gadanin markaa nebigu xaggee degay markii la yidhi anu meeshaasaan degaya meeshii quraysh kufriga ay iskugu dhaarsatay tanaa marka waxay tusaysaa inay sunno tahay ayay tusi kartaa maadaama nebigu ulajeeddo sharci ah oo u degay meeshaas in la degaa marka ulajeeddo maqsad sharciya maqsadka sharcigaana marka de waa sunnou keenaya marka ugu yaryahay ibnulqayim marka zaadku macaanidan iyo khilaafka masalada saas u ishaareeya qaala zuhriyu alkhayfu alwaadii waa waadiga waa meesha toga hadda masjidulkhayf maahan ogow masjidulkhayf isagu minuu jiraa qaala xadaanaa maxmuud ibnu khaalid wahuwa dimashqiy qaala ahbaranaa cumar qaala xadaanaa abu camrin yacni alwsaaciy can الzuhriyi can abi salmata can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alيyh ali wasalam nebigu qaala waxa uu yidhi xiina araada marku doonay an yanfira min minan inuu mino ka tago naxnu naaziluuna qadan annagu berri kuwii degayaanu nahay fadakara naxwahu lam yadkur awalahu qaybta hore ma sheegin walaa dakara alkhayfa alwaadii walaa dakara alkhayfana ma sheegin alwaadii waadiga ahaa ma sheegin xadiidkan bukhaari muslim baa soo saareen qال xadaثna abu سلمة mوسى huwa muسى بن ismaaciil waaye qaal أخbarana xamaadu wبnu سلمة an xumaydin ayb can xumaydin huwa طawiil xumayd bn abi xumayd can bakr bni cabdillaahi وأyuuba can naafic ana bna cumara kaana yahjacu ibnu cumar wuxuu ahaa inuu seexanayo hajcatan halmar seexasho fudud bilbadxaa'i meesha badxaa la yidhaha badxaa iyo abdax iyo muxasab isku meel waa uma yadkhulu makata maka ayuu gelaayey wayascumu wuxuu sheeganaya ana rasuula allahi sal ly slam rasuulka kaana yafcalu daalika inuu sidaa yeeli jiray wayascumu yanii wuxuu sheegayey hadda been maaha in laga wado inuu nebigu sidaa yeeli jiray qaala xadaana axmed bnu xambal qaala ahbarana cafaan wahuwa bnu muslim asafaar qaala ahbarana xamaad bnu salma qaala anba'ana xumayd can bakr bni cabdillaahi can ibni cumar waayuuba can naafic can ibni cumar ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam salla duhra wاlcasra wاlmaqrib wاlcishaءa bilbaطxaa ayuu ku tukaday waa maalintii saddex-iyo tobnaadi ugu casrkii buu ku tukaday duhurkii buu ku tukaday waxaa muuqata marka maalinta saddex-iyo tobnaad inuu dhagaxa bacda zawaal tuuray markiiba uu soo dhaqaaqay marka isla markiiba soo socday oo halkaa abdaxa uu yimid duhur casr maqrib cisho uu ku tukaday uma hajaca bihaa hajcatan ibnu cumar uma hajaca nebigu uu kor yeelaa ana اnabiya sal ا slam sala duhra wاlcasra wاlmaqrib wاlcishaa bilbadxa uma hajaca bihaa waa seexday hajcatan seexasho uma dakala makata ayuu galay wakaana ibnu cumar yafcaluhu ibnu cumar sidaa buu yeeli jiray baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man qadama qofkii hormariya shay-an wax qabla shayin shay kale hortii fii xajihi xajkiisa dhexdiisa baabkani maalinta acmaasha la qabto maalinta tobnaad qofkii kale hormariyo acmaasha marka maalinta tobnaad la qabto waa ramyi waa naxri waa xalqi waa dawaaf iyo sacyi la socdo qofkii kale hormariyo qaala xadaana alqacnabiyu can maliki can ibni shihaab can ciisa bni طalxata bni cubayd illaahi can cabdillaahi bni camr bni اlcaas annahu qaal waqafa rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalama nebigu wuu istaagay fii xajati اlwadaac biminan yas'aluunahu iyagoo weydiinayaan faja'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo waxa uu yidhi innii lam ashcur anuu ma aanan garanin oo ma dareemin faxalaqtu waan xeyrtay qabla an adbaxa intaanan gowricin ka hor laba mas'alaa markiiba meeshan ka soo baxayso mas'alada koowaad lam ashcurtaas mafhuum ma leedahay iyada oo mafhuumku waxaa weeyaan qofkii isagu qofkii isagu dareensan oo xukunkan isagoo og kala hormariyo ma soo gelayaa ruqsadan ma qaadanayaa oo uu yidhi yacni idbax walaa xaraj ruqsada ma helayaa mase ma helaayo saniicu limaami albukhaari markuu ka hadlaayay baabkan isagu wuxuu tilmaamay wuxuu ku qayday qof jaahil ah ama naasi hadduu kala hormariyo acmaasha jaahilan ow naasiyan buu isagu xiray lafdigan lam ashcurtaana laga qaadana ma ogey inuu leeyahay anigan ayb walaa xarajada uu dhahayana dembi ma lihid waxna lagaama rabo labadaba waa soo gelayaan dhiigna lagaama rabo dembina ma lihid waxaagii waa kuu taam maxaa yeele haddii fidye laga raba isaa sheegi lahaa nebiga wuxuu dhehi lahaa dembi ma lihide laakiin fidye iska bixi wa ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaajati laa yajuuz taas iyadu marka waa taas ahlucilmiga laakiin jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin ama kas ha u kala hormariyo ama hilmaan ha ku kala hormariyee ruksadu maadaama nebigu sidan ha ku timaado oo ninka ha yidhaahdo innii lam ashcur anigu ma dareemine saan baan yeelay nebigu tafsiil kale iyo wax kale kalema gelin isagu maadaama ruksadu wuxuu u dhiibay si guud oo ifcal walaa xaraj sameey dhib ma lehe mar halkaa waxay leeyihiin marka ama nisyaanku mafhuum ma laha nisyaan iyo wax walba ha ku sameeyee qofku uun acmaasha hadduu la yimaado maalinkaas ha kala hormarya hadduu doonee asoo og ama yaanu ogaanine labada kolba dhib ma laha haddii si uun loo kala hormariyo saasaan culammadu u badan yihiin innii lam ashcurtan raawigu dhahayo inaanay mafhuum lahayn maadaama nebigu uusan jahli iyo nisyaan isagu ku qaydin laakiin wax aad looga fahmi karo way tahay sida bukhaari uu tilmaamayo mas'alada labaad waxay tahay faxalaqtu qabla an adbaxa acmaasha waxay u kala horeeyaan ramyun uma naxrun uma xalqun uma dawaafun saas saas u kala hor ranxad marka ninkan wuxuu leeyahay ramyigii dhagax tuurkii iyo xalqigii xalqigii baan hormariyey saan yeelaa markaasuu nebiga yidhi ayb inii lam ashcur faxalaqtu qabla an adbaxa intaanan gowricin ayaan xiirtay ahy xalqigii iyo wuxuu kan kala hormariyey iyo iyo gowricii buu kala hormariyey sax oo waxaa muuqata dhagaxii wuu tuurtay meeshii laga rabay inuu gowraca sameeyo ayuu xiirtay markaasuu kan daba mariyey idbax walaa xaraj buu yidhi wajaءa rajulun aakhara aakharu nin kalea u yimid faqaala yaa rasuul allah lam ashcur ma dareemin fanaxartu waan gowrac qabla an armiya intaanan tuuraninba gowrici baan ka bilaabay qaala armi walaa xaraj tuura dhib ma leh ayb ila naxrigu booskiisii waa joogaa iyo wakhtigiisii ayb walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxillahu waa joogaa meeshiisa isagoo kaas dhib ma leh mas'aladan ayb famaa su'ila ayb wajaءa rajulu aakharu faqaala yaa rasuul allah lam ashcur fanaxartu qabla an armiya qaala armi walaa xaraj qaala famaa su'ila yowmaidin maalintaa lama su'aalin can shayin wax qudima ow ukhira la hormariyey ama la dibdhigay ilaa qaala wuxuu dhahay isnac walaa xaraj shay la kala hormariyay ama la kala dib mariyay lama weydiinaynin maalintaa ilaa wuxuu dhahay isnac walaa xaraj samay dhib ma leh xadiidkan marka bukhaariyo muslim baa wariyey mas'ale iyada marka waxaa jirto ayb sida hadda xadiidkan ka muuqato famaa su'ila yowmaidin can shayin qudima ow ukhira acmaal maalintaa la kala hormariyo ama la kala dibdhigaa lama weydiinin ilaa wuxuu dhahayey samay dhib ma lehe marka xalqiga iyo ramyiga haddii xalqiga la hormariya marka ka warran iyada xiirashada iyo dhagax tuurka haddii xiirashada la hormariyo culammada maalikiyadu waxay leeyihiin ma bannaana qofkaasna waxaa lagu leeyahay dam maxaa yeelay maxduur ayuu sameeyey ninkan xaj buu xarmanaay tintiisa inuu taabto xaaraanay ka ahayd shaqo dhanba wuxuu ka bilaabay maalintii tobnaad tintii inuu wixii xaaraanta ka ahay inuu markaa tintiibuu ka bilaabay xiiriddeedii marka waxay ahayd uu leeyahy inuu ramyi sameeyo uma xiiridda ou galo dhagax tuurkaasuu ku xalaalooba isaga marka sida inuu yeelay ahayd haddii marka xalqigi xalqigii iyo ramyigii uu xalqiga soo hormariyo acmaasha subaxaas xalqiga uu hormariyo te nin muxaramaatulixraam ku dhacay waayo damaa laga rabaayo xadiidkan laakiin wuxuu tilmaamay maalintaa acmaasheeda ninkii kala hormaraya nebiga inuu daayey xujuu iyaga ku yahay marka laakiin mas'alada asalkeedaba waxay tahayba xalqigan camal miyaa mase waa istibaaxatu maxduur mas'alada asalkeedu halkaas waa xalqigan yacni maalintaa tobnaad xiirashadan la xiiranaayo iyada ma shay xaaraan kaa ahay ood bannaysanaysa miyaa mase iyada xiirashada naftirkeedaaba nusub oo camal ah qowlka labaad haddii la qabto maalikiyada waa waxaa weeyaan waa laga xoog badanya warkooda taasiir ma yeelana maxaa yeelay xalqigu hadduu camal yahay ramyiguna camal yahay dee acmaash waa la kala hormarin karaa ninkaan xaaraanna maba ku dhicinba wakhtigeediina waa joogaa laakiin haddii la yidhaha xalqigu wax camala maba ahanba ee keliya waxay tahay ninkan wixii ka xayirnaa shayga isaga ka xayirnaay umbaa inuu u bannaan yahay umbuu muujinayaa hadday tahayna oo camal ma ahan haddii la yidhaahdo de markaas warka maalikiyada wej waa yeelo karaa sababtoo ah shay xaaraan ka ahay maxaa adigu ku geliyey adoon camal la imaanin maalintaas ayb sida xoogga badanna waxaa weeyaan inuu nusub yahay xalqiga erashadu waa camal haddii laga taga iyada damaa ka waajibayo ninku hadduu yidhaahdo marka ramyi uu sameeyo naxri sameeyo gowrac dhawaaful ifaado sameeyo tintiisii marka uunan taabannin sidaa ku tago haleehi damun dhiig baa laga raba waxayl camalow ka tagay camal ayuu ka tegey qofkan marka maalinta acmaasheeda haddii la kala hormariyo dhib male intay ahaataba qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qaala akhbaranaa jariiru can ishaybaaniy can ziyaad bni cilaaqa can usaamata bni shariikin qaala kharajtu maca اnabiy sala اllahu alayh ali wasalam nebigaan la soo baxay xaajan anigoo xajinayo fakaana annaas dadka waxay ahaayeen ya'tuunahu inay u imaanayaan faman qaala qofkii yidhaahda yaa rasuula allah faman qaala faman qaala muu idin dhiga qofkii yidhi yaa rasuula allah sacaytu waan saciyey qabla an aduufa intaanan dawaafin ka hor aw qadamtu shay-an baan hormariyey aw akhartu shay-an ama shay baan dib mariyey fa kaana yaquulu nebigu wuxuu dhahaya laa xaraja laa xaraja ilaa calaa rajulin nin mooyaane iqtarada goostay ayb cirda rajulin muslimin qof muslima cirdigiisa qofkii goostay wa huwa daalimun isagoo daalim ah goostay fadalika aladii xarija fadalika kaagaas alladii kii weeyaan xarija dembaabay wa halaka halaagsamay qof muslima ninkii dulmi cirdigiisa ku goostay kaas weeyaan midka halaagsamay ayuu dhahay xadiidkan marka wuxuu tusaya sacaytu ayaa ku jirta qabla an aduufa sacyigii iyo dawaafkii baa la kala hormariyey qaar culammada ka mida ziyaadadan iyagu waxbay ka sheegaan qaar kalena waxaa loo jeedaa bay leeyihiin sacaytu qabla an aduufa waa ninkii yowmu dawaafulquduumka qofka qaarinka ah fiiri waa masalaan hore uga soo hadalnay waa qofka qaarinka ah ama mufridka ah hadduu dawaafulquduum intuu sameeyo sacyi bayna safa walmarwa ku daro ixraamkiisii ku baaqi noqdo yowmu tarwiya xajka aado yowmu carafa istaago yowmulcaashirka acmaashii sameeyo dawaafulifaada keliya unbuu samaynayaa ninkaas sacyigii lagama rabaan dhahnay sababtoo a sacyigiisii hore ayaa sacyi u ah xadiidkan marka sacaytu qabla an aduufa suuradeeda taas waayay dhaheen culimmadan oo ninkan xaqiiqada marka la fiiriyo sacyigiisa iyo dawaafkiisa sacyigiisaa horreeya oo sacyi buu hore u soo sameeyey haddana dawaafuu maanta maalintan samaynaya sacyiga iyo dawaafka yaa u horreeya ninkan sacyigiisii baa horreeya marka taas waayay leeyihiin dhibna dhibna male marka arrintaas laakiin iyada waxaa lagu bushinaa middaas mas'aladan keentay in nebiga la su'aalo ee la yidhahdo rasuulka ilaahay ou sacyi baan sameeyey qabla an aduufa ee nebiguna uu yidhi dhib ma leh ifcal walaa xaraj suuradan hadda la sheegayana nebigii baaba sameeyeyba suuradaani maidaa xaraj iyo laa xaraj iyo maxaa keenay nebigii isaga laftirkiisii sacyigii hore u sameeyey dawaafulifaadaha dawaaf unbuu sameeyey sacyi ma samayno rasuulka marka shay isaga uu sameeyey uu samaynayo uu sameeyey miyuu miyaa yacnii ruksan noqonaya ma nebigu casiimaduu samaynaya dabcan iyo sida afdalka ah marka suurada ay ku sheegayaan ma ahan suuradan ee suurad marka waxay noqonaya un haddii xadiidku ansaxo macnuhu marka waxaa weeyaan in dawaafkii iyo sacyigii hadday dhacdo qof inuu kala hormariyo inay u ansaxayso maalintaas unbaa laga qaadanaya wailaa mas'aladan ay sheegayaan nebigaaba sameeyeyba iyada mas'ale marka oo iska samay dembi ma ahane la dhihi kara maba ahan bannaa baabun fii makkata baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii makkata fii bayaani axkaami maka maka axkaamteeda caddaynteediibu u baab yahay maka marka axkaamay iyadu leedahay axkaamtaasu marka tilmaamaya qaala xadaanaa axmed ibnu xambal قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب ابن أبي وداع ابن أبي وداعة وهو السهمي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أركيه يصلي تكني مما يلي باب بني سهم يعني باب بني سهم ماشى ليرا لنع حكتو سو كتكنيه wاnnaasu dadkuna yamuruuna ay marayaan bayna yadayhi hortiisa walaysa baynahumaa sutratun isaga iyo dadkuna aynan sutro u dhexaynin kacbadu albaabo badan bay leedahay qolo walba marka masjidulxaraamka albaabo baabu bani fulan baabu bani kada baabu kada baabu kada baabu kada marka abwaabtaas marka baab ka mida xaggiisa meesha xigto kacbada dhanka xigto albaabkaas ayuu nebigu usoo tukanayay dadkuna hortiisay marayeen walaysa baynahumaa sutratun wax sutraana uma aanay dhexaynin wuxuu rabaa marka xadiidkan abu daa'uud wuxuu u keenay maka inay kaga duwan tahay meelaha kale xagga sutra samaysiga oo wuxuu leeyahay maka sutrada iyada in lagu samaystaa waajib ma ah meelaha kale in sutro la samaystaa waay laakiin mako sutro iyada ma leh oo min axkaamihaa ay la gaar noqotay waxaa ka mid a inaanay sutra iyadu aan qofku hadduu sutrada ka tago inayna wax dhibaataa lahayn meeshaas xaafidku marka wuxuu yidhi xadiidkan rijaaluhu muwahaquuna ilaa annahu macluulun rijaashiisu waa muwahaquun ilaa kaiir laakiin waa macluul uma dakara kalaama abi daawuud warka soo socdo abu daawuud uu sheegay marka ayaa waxa uu yidhi bukhaari baa marka wuxuu baabaystay isagu markaas sutrada maka iyo kayrkeedba in la samaysto ayuu baab ka dhigtay markaasuu ibnu xajar wuxuu yidhi fa araada albukhaariyu bukhaari marka tabwiibkiisa wuxuu doonay atanbiiha calaa dacfi hada alxadiid xadiidkan kaiir inuu daciif yahay inuu baraarujiyo doonay markaasuu baabaystay maka iyo kayrkeed sutradu inaynan ku kala duwanayn waan laa farqa bayna makata wagayriha fii mashruuciyati sutrati ayb xadiidu abi juxayfana daliilow buu u yahay in maka sutra laga dhex samaysan karo xadiidka abi juxayfa wahab ibnu cabdillaahi suwaa'i uu yidhi nebigaan arkay intuu weyse qaatay loo taagay marka abdaxa marka canaza loo taagay oo xaggeeda uu u tukaday abdaxana waa maka marka maka meelaha kale unbay lamidka dhinacaas ayb wاnnaasu yamuruuna bayna yaday hortiisa ay marayiin walaysa baynahumaa sutratun qaala sufyaan laysa baynahu wa bayna alkacbati sutratun isagay kacbada sutra uma dhexaynin wa qaala sufyaan kaana bnu jurayjin wa qaala sufyaan haye kaana bnu jurayjin ibnu jurayj wuxuu ahaa yaquulu yanii inuu dhahaya akhbaranaa canhu wa qaala sufyaan kaana bnu jurayjin abaranaa canhu kaana bnu jurayjin akhbaranaa canhu ibnu jurayj wuxuu ahaa inuu noo sheegay xadiidkan qaala uu dhahaya anba'naa kaiir can abiihi fasa'altuhu waan su'aalay ibnu jurayj faqaala wuxuu yidhi fasa'altuhu waan weydiiyey kaiirka faqaala laysa min abii samictuhu aabbahay kama aanan maqlin walaakin min bacdi ahlii can jaddii xadiidku isaga dhan markaa idiraab baa ku jira baab baabu taxriimi makka baabu bayaani taxriimi makka halkaan la iska joogo bilahi towfiiq sal allah sal ala nabiina mxamed wala ali